shirka waa tashigan sharciyaadka shirkadaha dalalka u dhexeeya guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dowlada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta lagu soo gobagabeeyey magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland kaasoo muddo laba maalin ka socda gudaha magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland shirkan ayaa ka qayb galay guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka soomaaliya wasiirada dekedaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya qaar ka mida xildhibaanada dowlad goboleedka iyo xubno kale ka tirsan beesha caalamka dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah kuwaasoo laga weecasoomay shirka u dhexeeyay dowladda federaalka ee xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland ujeedada kulankaasi ayaa ahaa dhegeysiga talooyinka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ku aadan siciyaadka shirkadaha kaas oo horyaala aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya godogobo shirkaas ay u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah wasiirada ganacsiga iyo warshadaha guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kasoo baxay warmajeed qodobada ugu wan ku xusnaa warmajeedkaasi ayaa ahaa in aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya loo daayo tashciyaadka warshadaha si u meelmariyaan islamarkaasna loo horgeeyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya si u siixo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleeda ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday in laga talageliyo sharcikaas oo la horgeynayo baarlamaanka federaalk soomaaliya si ay ugu beriyaan taladooda ku aadan sharcigaasi waxay sheegeen haddii aan laga talagelin sharciyada ay ansixinayaan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya aysan sharcigaas uu noqon doonin mid ansaxa islamarkaasna dhaqan gala madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo ra-isul wasaare xasan cali kheyre ayay ugu baaqeen in dhammaan sharciyada ho yaala golaha aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya laga talageliyo dhammaan xubnaha federaalk qaybta ka ah maamul goboleeda si ay ugu talageliyaan islamarkaasna taladooda ku aadan sharcigaasi loogu biriyo